waa tahay dhegaystayaal waxaynu idin leenahay galab wanaagsan idil ahaantiinba wararkaasi halkaaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ee magaalada washington haddii aynu ku bilowno sida warkaba aad ku maqasheen ciidamo ajaanib ah ayaa lagu soo waramaya inay saaka waa berigii weerarkadiisa ay ku qaadeen guri ururka al-shabaab uu ku lahaa magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose weerarkan ayaa waxaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday sarkaal alqaacida ka tirsan oo la shaqaynaya ururka al-shabaab warbixintaasi waxaa isku soo duway halkana kasoo jeedinaya maxamed colaad xasan mahadsanid saara ciidamada shisheeye oo sida la sheegay watay dhowr diyuuradood oo nooca helikobteriska loo yaqaan ah iyo doonyo ayaa ku daatay dhinaca xeebta ee magaalada baraawo oo qiyaastii kilomitir koonfur ka xigta magaalada muqdisho weerarkan ayaa dhacay abaara labadii iyo barkii xalay saqdi dhexe waxaana uu ku socday ku dhowaad muddo saacada weli si dhaba looma ogaa haybta ciidamada weerarka geystay iyo bartilmaameedkooda ah se yeeshee ilo ku sugan magaalada baraawe ayaa v o eda u sheegay in ciidamadan shisheeye ay beegsadeen guri ku yaala magaaladaasi oo uu ku sugnaa sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab kuna xiran alqaacida iska horrimaa dhex maray muddo kooban ciidamadii shisheeye ee gurigaasi weeraray iyo maleeshiyaadkii al-shabaab ee guriga ilaalada ka ahaa ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah ilaaladii al-shabaab goobjoogayaasha ayaa v o eda u sheegay in qaar ka mid ah ciidamadii weerarkan geystay ay ka degeen dayuuradaha helikobteriska waxaa kaloo ay sheegeen in qaar kale oo ka mid a ciidamada ay xeebta ku soo gaareen doonyo dheereeya oo ay wateen saddex ka mid a saraakiisha sirdoonka ee soomaaliya ayaa wakaaladda wararka ee routers u sheegay in dowladda lagu soo wargeliyey weerarka laakiin aysan faahfaahin intaasi ka badan bixin karin afhayeen u hadlay ururka al-shabaab sheekh cabdilcasiis abuumuscab ayaa sheegay in kooxdu ay iska caabisay weerar ay ku soo qaadeen ciidamo reer galbeed ah oo doonyo kaga soo degay xeebta sida uu sheegay oo ku hubaysnaa qoryaha aan shanqartooda la maqlin abuumascab ayaa sheegay in wax dayuurada ah aysan ka qayb qaadan weerarka wuxuuna ku faanay in kuwii weerarka soo qaaday ay ka carareen hub iyo dawo islamarkaana astaamo dhiig leh lagu arkay goobtii lagu dagaalamay hadalkii abuumascabna waxaa ka mid ahaa xalay garinkii dambe saacaddu markay ahayd siddeed saac oo hamiennimo gaalo caddaana oo markab ka soo degatay badda taagnaa soona qaadatay doon ayaa waxa ay yimaadeen guri xeebta magaalada baraawo ku yaallo ay degan yihiin ciidan mujaahidiina meeshaasna dagaal culus ayaa ku dhex maray mujaahidiintii iyo gaaladii caddaanka iyo duulaanka ahay muddo markii dagaalka uu soconayeyna oo ay arkeen gaaladii inaysan ujeedkii meesha u yimaadeen mise u fulaynina waa ay carareen wax inaba hawleekaasi waxay meesha u yimaadeen ujeedadii uga fulayn ma aysa jirinin waxaa la arkay oo mujaahidiinta indhahooda ay saareen qalan militari oo ay gaaladii uga carareen goobtii lagu dagaalamay oo noocyo kala duwana mujaahidiintii ayagu guriga deganaa oo lasoo weeraro oo lasoo dardaraystay ilaahay subxaana watacaala fadligii hal wiil ayaa meeshaas uga shahiidoo mujaahida ma jirto weli cid sheeg si dhaba u sheegatay weerarkan hase yeeshee xeebaha soomaaliya waxaa gaafureega maraakiib dagaal iyo ciidamo shisheeye oo sheegay inay la dagaalamayaan burcadbadeednimada weerar ay ciidamadaasi shisheeye ku lug lahaayeen ayaa soomaaliya dhowr jeer oo hore ka dhacay laakiin ciidamadaasi shisheeye caado uma ahayn inay durbadiiba sheegtaan inay weerar ka fuliyeen soomaaliya afhayeen u hadlay ciidamada nato ee ku sugan xeebaha soomaaliya ayaa beeniyey inay ku lug lahaayeen weerarkii xalay dhacay laba ka mid ah saraakiisha safaarado reer galbeedka ay gobolka ku leeyihiin ayaa sidoo kale ka gaabsaday inay ka faalloodaan howlgalka horey ciidamada maraykanka iyo kuwa faransiiska ayaa weeraro noocana ka fuliyay soomaaliya bishii janawari sanadkii labada kun labiyo tobankii ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka ee sida gaarka u tababaran ay howlgal ay ka fuliyeen soomaaliya ay ku soo badbaadiyeen laba ka mid ah shaqaalaha shisheeye ee gargaarka iyagoo dilay sagaal ka mid ah maleeshiyaadkii haystay sidoo kale ciidamada faransiiska ayaa isla magaaladaasi baraawe ka fuliyey weerar ay u adeegsadeen diyuuradaha helikobteriska iyagoo doonaya inay soo badbaadiyaan muwaadiniin muwaadin faransiisa oo al-shabaab gacanta ugu jiray saraakiisha faransiiska oo wax laga weydiiyey weerarkii dhacay xalay ayaa sheegay inaysan ku lug lahayn magaalada baraawe waxaa gacanta ku haya kooxda al-shabaab dabayaaqadii bishii juun ayaa magaaladaasi lagu dilay laba horjoogo oo kala ahaa ibraahim xaaji jaamac maycaad ibraahim afqaani iyo macalin burhaan oo dilalkooda sida la sheegay uu ka dambeeyey horjoogaha al-shabaab axmed cabdi godane waxaana magaaladaasi isaga soo baxay horjoogayaal kale oo uu ka mid ahaa xasan daahir aweys oo isu soo dhiibay dowladda soomaaliya dhinaca kale weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli dhowaan kooxda al-shabaab ay sheegatay weerarkii argagixiso ee ka dhacay dhismaha ganacsi ee westigeed ee magaalada nairobi kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba-iyo lixdan qof aad baad u mahadsan tahay maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi weerarkaasi xalay la sheegay inuu ka dhacay magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose oo lala beegsaday sarkaal la sheegay inuu ahaa alqaacida hase yeeshee uu caawinaya ururka al-shabaab halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haddaba weli waxaynu ku guda jirnaa weerarka lagu qaaday magaalada baraawe iyo sida xogta lagu helaya ee waxaan goor dhaweyto aan ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka shabeellada hoose cabdulaahi muuse abubakar abuukar aan iraahdee ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey macluumaad dheeriya inuu naga siiyo xogta dagaal ee weerarkii baraawe
weerarka ka dhacay xalay magaalada baraawe wuxuu ahaa xilli saqda dhexe ayuu ahaa marka dagaalkaas xaqiiqa waayo waa dhacay
marka ma laga warqabaa cid geysatay cid geysatay annaga ma naqaan laakiin sida wararka aan ku heleyno dhowr doomiyood oo dooni oo dhowr doon ayaa weerar soo qaaday oo iyo iyo diyaarada helicoptera ah laakiin helicopterada waxba waxa ay rideen malaha dooninka keliya ayaa dagaalamay
maadaama maamulkii gobolka shabeellada hoose aad tihiin ee dowladda ma ka warqabtaan ciidamada soo weeraray deegaankaasi dalka ay ka socdaan iyo ujeedkoodaba wuxuu ahaa
annagu gobolka shabeellaha hoose maamulkiisa waan nahay waa run laakiin aadaasay gacanta dawladda kuma hayso oo shabaab ayaa meeshaas gacanta ku haya annaga marka wixii dhacay guud ahaana ogaa kornaa ma ogayo ciddii weerar soo qaaday si sahalle kuma heli karo waayahay mudane bal waxaad ii sheegtaa dhinaca kale akhbaaraadka ama wararka aad ka helaysaan dadka jooga gudaha magaalada baraawe maxay idinkaga sheegayaan weerarka dadka magaalada baraawe jooga waxay noo sheegeen in weerarka xalay saqdi dhex uu dhacay oo dad badan ay dhinteen guryi badanna la dumiyey haye maxay ahaayeen dadka dhintay
qeybta shabaabka dad badan aa ka dhisay guryaha la dumiyey guri oo weliba gaar ahaan oo magaalada dhexdeeda ku yaal ayaa dhowr madfaca ku dhacda baa layiri oo la dumiyey
marka ciidamadani wata watay doomaha iyo diyaaradda helicopterka sida aad sheegtayba ma hal guri oo keliya bartilmaameedsadeen mase guud ahaan magaalada
maya meel gaari ayay bartilmaameedsadeen oo sida hadda gurigaan oo dhowr madfaca ku dhacday oo kale ayaa waxaa la leeyahay ragga madaxda ayaa deganaa sidaas ayaa loo loo bartilmaameystay
marka madaxda deganeedeed ka war hesheen waa kuwa ma
annagu madaxda degan oo aan ka war helnay kolle magacyadooda si gaar uma hayno laakiin dadka markaa weydina dadka inka badan way baqaayaan oo waxay ku leeyihiin annagu magacyadooda ma sheegeyno xagga amni dartiisa iyo ay u baqaayaan marka waxayna yidheen gurgaas waxaa deganaa madaxdii al-shabaab ayaa meesha deganaa oo oo la weeraray waayahay wararka qaarkood waxay sheegayaan in weerarka markii la qaaday ee gurigaasi bartilmaameedka ahaa lagu qaaday kadib uu fashilmay weerarkii oo halkaasi ciidamadii deg deg ay uga noqdeen hal qofna uu wax ku noqday sidoo wararku ay sheegayaan marka maxaad kala socotaan waxa fashiliyay weerarka waxay ahayd dadka habeen ayay socdeen deegaankan deegaankooda ma ahayn waayo ciidan oo oo watay ahaayeen calaamado oo ah oo lasoo siiyey juquraafi ahaan ayay dhulka u wateen moogiye dadkii deegaanka ku noolaayo oo xabad xabad u kasaayo guri meesha laga gelaayo meesha laga baxaayo aan aqoonin ayay ahaayeen marka maadaama dadka aqoontooda meesha ay ku yareed fashilka waa waxaa keeni kara aqoon darada waayahay weerarka kadib markii weerarka xale uu dhacay kabacdi maanteeto wararka aad ka helaysaan deegaanka maxay yihiin
deegaanka wararka caadiga haya ayaan ka helaynaa dadkii kolle waa si fiican oo la xiriirnay dadkii waxay leeyihiin hadda magaalada way degan tahay wax dhib ahoo ka jira malaha oo nimankii hore uu joogay oo nabaddiidka ayaa joogay ay leeyihiin kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka shabeellada hoose cabdulaahi muuse abu abuukar oo goor dhaweyto khadka teleefoonka igu warramaya gobolkaasi shabeellada hoose